ayuu celinayaayo masalan shaygii baa ceeboobay oo qiimihiisii wax ka nusqaameen dee intaa qiimihiisa ka nusqaamay unbaa la eegayaa masalan waxaa la leeyahay shaygan oo saliima intee bay qiimihiisu ahaan lahayd boqol imika oo ceebtan ay ku taallana sagaashan tafaawudka markaa tobankaa ayaa lala celinaya halkaa fa yafsikhaanihi aw axaduhumaa aw ilxaakimu yani halkaa hore waa khiyaaroo yani labada ayaa fasikhanaya qawlkaasi wuxuu leeyahay labada ama midkood ama xaakimkaba qiilna wuxuu leeyahay me labadooda iyo midkoodna ma fasikhanay inama yafsiqhu lxaakimu xaakimka ayuunbaa fasakaya yani saas halkaa hore uga jeeda wain tacayaba raddahu maca arshihi ayuu celinaya wakhtilaafu warasiyatihimaa dhexlayaashooda oo iskhilaafaa kahumaa labadoodii unbay la mid tahay wuxuu leeyahay sheekhu hadday iskhilaafaan haddii ay iskhilaafaan warasadoodii yacni labadan isqabtay ma aha labadii wax kala iibsaday ee waxa weeyaan warasadoodii ama mid kii dhexlayay iyo kii kale masalan mid baa dhintay ama labadoodii baa dhintay waxay saysa waa warasadii ama mid ahaantood iyo ka kale warasadiisii cidkii dhexlayay kahumaa ka ikhtilaafihimaa yani waxay la mid tahay labadooda iskhilaafkoodii maxaa yeelay waa dhaar maal lagu dhaaranayo markaa waaridku maqaam almawruus wuu istaagayaa ka dhaxlayaa kii dhexlaya meeshisa wuu istaagayaa sidii dhaartii dee maalka la sheeganayo o kale ama qabla alqabdi ama bacda alqabdi midku danoaaba ama warasada un dee hadda ha ku bilaabanta khilaafku ama dabeedna kuwa hore intay isqabtaan iyagoo aan dhaartii iyo xuunkii dhinacna u kala dhicin dabeed ha ka dhintaanoo iyagu ha dhaarta daba waaridku masalan isbaatka markuu waxaan sugayana bati buu ku dhaaranaya markuu nafyinayana nafyulcilmi buu ku dhaaranaya waxaa jira masalan qaacido xaggaa dambe inoogu iman doontaaye yani xagga dhaarta waxaa la idhaha qofku hadduu ku dhaaranayo calaa ficli nafsi ficil iyo waxay nafdiisu samaysay hadduu doonayo qofku inuu ku dhaarto ama wuxuu sugayo isbaadaha ahaado uu leeyahy anaa sameeyey ama wuxuu iska anfinayo uu leeyahy maan samaynba ha ahaatee ficlan nafsi hadduu ku dhaaranayo nafyan wa isbaatan xalafa ala cala albati walqatr wuxuu ku dhaaranayaa go-naan wallahi waxa anaa sameeyey wallahi inaana waxaa samaynin hadduu ficl algayr ku dhaaranayo ficl lgayr wax qof kala sameeyey buu ku dhaaranaya in kaana isbaatan xalafa cala albati walqaci hadduu isbaat iyo wuxuu sugayo batiyo qaci buu ku dhaaraya wallahi aabahay waxa uu sameeyey wallahi waxaa qofkaasi uu sameeyey buu odhanaya liannu isbaatka waxaa la leeyahay waxa fudud in la daalacdo haddii ay tahay waxaasi nafyi wax qof kale aada leedahay muu samaynin waxle wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi alcilmi wallahi inaanan ogeyn inuu sameeyey ayaa nafy lcilmi la yidhahdo marka masalan markuu masalan waarisku dhaaranayo markuu masalan waarisku dhaaranayo wallahi intaas ayuu wallahi inaanan ogeyn inu intaa kaa siiyey wallahi intaasuu kaa siiyey yani saasoo odhanaya oo taana nafyigaana nafyulcilmi buu ku dhaaranaya tan kana isbaat walow qaala hadduu yidhaahdo bictukahu bikada shaygan intaasaan kaaga ibi faqaala wuxu uhi wahabtaniihi ma shaygaadi siisay ayaad isku soo rogtay falaa taxaalufa wax isla dhaarashay meesha ma jirto bal yaxlifu kullun mid la arkaa wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi dacwa alaakhar ka kale dacwadiisa nafinteedu ku dhaaranaya fa idaa xalafaan markay dhaartaan raddahu wuxuu celinaya raddahu waa celinaya muddaci lhibati hibada kii sheegana bizawaaydi maca zawaaydi macaa wixii dheeraadka hayuu lahaa ayuu ku celinaya wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ninkii yidhaahdo shaygaa intaas ayaan kaa siiyey waan kaa ibi kii kalena wuxuu taagan yahay may waad iska kay siisay falaa taxaalufa dee caqdi keliyaba iskuma hayaanba mar haddaana caqdi keliyaba isku hayan ida itafaqa calaa sixati albayc baynu caqdi markay isku qabtaan imika caqdigii lafdiisa baana isku waafaqsanayn horta wax dhaar la yidhahdaa ma imanayso isla dhaarashahay ma imanayo ee mid la arkaa wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi dacwa alaakhar ka kale dacwadiisa baadkii waxbaa ka baxayo kan kale wuxuu sheeganayo anfinteedu mu ku dhaaranaya sidii dacwooyinka kale ay ahaayeen oo nafyigii isbaadkii uu waxaana anfinayo waxaana sugayay baa meesha ka baxaya haddaba markaa uu dhaarto raddahu waa celinayaa kii hibada sheeganaya yihi waxaan waadi ii hibaysay biawaa'idihi maca zawaa'idihi mutasila aw kaanat munfasila ama ha ahaato wax ka soocmay ama yay ahaanin wax aan ka soocmin midkay doontaba ha ahaatee waa celinaya maxaa yeelay dee wax milkii uu ku leeyahay ma jiro ujirana kumala waxay isku waafaqeen inaan waajib ahayn marka waxay leeyihiin sideebaa zawaaidda munfasilada iyagoo inay milkiga kan celinayo kusoo darido dee hibo waa ka sheeganaya baayicina waa kan la iib yacni sideebaa zawaaidda munfasilada loogu celinaya bay leeyihin waxay la mid yihiin tahay taasi qof yaa ku waafaqay shayga qilaalkiisii oo xagga jihadan ku waafaqay kuoo khilaafay waxay markaa qowlaha ka jawaabayaan oo leeyihin hibadan sheegashadeedu dee ma keensanaysa milki maxaa yeelay dee waxay ku taagan tahay qabdiga gacan ku dhigid idan yacni uu la socdo dee tiina lama helin bay leeyihiin wixiina way isla dhaceen marka mid waliba u dhaartay walow iddacaa hadduu mid sheegto sixata albayci iibka ansixitaankiisa wal aakharu ka kalena fasaadahu buu sheegtay falasaxu asax waxa weeye tasdiiqu muddaci sixati sixada ka sheeganaya ayaa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa wuxuu leeyahay sheekhu mid ahaantood ayaa wuxuu sheegtay iibka inuu iib saxiixu hagaagsanaha kii kalena fasaadkiisuu sheeganaya oo mid baa wuxuu leey iibkeenu caadi bu ahaa kii kalena wuxuu leeya may yacni arkaantii uu iibkani lahaa waxbaa ka maqnaa ayuu leeyahay oo shuruudii dee beycu lahaa u ka ansaxayey ama shardi faasida ayaa ku jiray buu leeyahy ama yani arkaan shuruudii uu lahaa ayaan mid kamida la helin faalasax tasdiiqu muddaci sixati biyamiinihi ka sixada sheeganaya iyo iibkaasi inuu ansaxay ayaa dhaartiisa loogu rumaynaya maxaa yeelay asalku waa cadamu lmufsid waxa wax fasaadin inaanu jirin sida daahirka ah ee muuqata cuquudda dadka muslimiinta dhex martaana waxa weeye asixa inay ansaxayso oo ay sidii wanaagsanayd u dhacday ayaa daahir ah taanigu wuxuu leeyahy muddaci lfasaad may kaa kala tuuraya ayaa loo rumaynaya asalku waa cadamu lcaqdi saxiix wax saxiixa inaan la helin ayaa meesha markaa asala de asalkii hore aanu noqon walow ishtaraa hadduu iibsado cabdan buu iibsaday fa jaa bicabdin maciibin addoon ceebaysan buu leeyimi liyarudahu si ugu celiyo faqaala albaayicu laysa hada almabiic maba ahaanu kaan kaa iibiyey sudiqa albaayicu baa biyamiinihi loogu rumaynaya ninkii iibiye ayuubaa dhaartiisa loogu rumaynaya wa fii milihi kanoo kalena fi salami salamka xaggiisa yusadaqu waxaa loo rumaynaya almuslimu muslim ayaa loo rumaynaya fi lasaxi asax haddaan qabano wuxuu yidhi hadduu iibsado addoon buu iibsaday neef geeluu iibsaday wuxuun buu iibsaday aduu kaba soo qaad iska misaaluun cabdigu kantu ku dhigay dabeedna waa kaxaystay shaygii fa jaa bicabdin maciib wuxuu ceebaysan buu leeyimi rikoor buu iibsaday wuxuu ceebaysan buu leeyimi diyaradu si uu soo celiyuu leeyahay war wixii aad iga iibisay waa kanoo dee ceebtaas u yeeshay saasuunbu wuxuu ihi laysa hada almabiic war anuu kanan ka iibiye maba aha kan kaa iibiyeba wax markhaati wax meesha kala furtaana ma jiro ila haddii markhaati meesha uu jiro waa la kala dhaqaaqaya iyadoo markhaatigaasunbaa lagu soconaya sudiqa albaayicu biyamiinihi ninkaa iibiyey ayaa dhaartiisa loogu rumaynaya maxaa yidhi asalku waa salaama waxaana inuu nabad qabay ayaa asal ah caqdigina sidiisii uu ku baaqan yahay kaa masalkii ayaa salamkana ahaaday buu yidhi oo muslimka ayaa loo rumaynayaa masalan yani arkaan buu leeyahay salamka oo weyn oo iman doontaa waxa weeye masalan shay aan joogin oo la tilmaamayo o la kala iibsanayo masalan nin baa boqol kun bixinaya markaasu wuxuu leeyahy hebelo waxaan kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaale baan kaa doonaya inaad ii keento markaa ninkan lacagta bixinaya waxaa la yidhahdaa muslim ninkaa lacagta loo lagu sii horumarsiyay muslamu ilayhi baa la yidhahdaa shaygaa la iska doonayana muslamu fiihi baa la yidhahdaa lacagta la bixinayana ra'sumaal baa la yidhahdaa markaa masalan ninkii muslimka ahaa ayaa wuxuu gacanta ku dhigoo loo keenay ninkii lacagta sii bixiyey baa waxa loo keenay shay la leeyay waa muslamu fihiga waa shaygaad lacagta ku horumarsatay waa qaatay dabeedna muslimkii baa soo celiyey oo shaygii u ceebaysan muslamu ilayhigii wax lagu hormarsayay muslamu fihiga soo dhiibay ayaa dabeedna wuxu uhi maaha kane anuu kan gacanta ku geliyeyba maba ahaba yusadaqu lmuslimu fi lasaxi ninka muslim ayaa loo horumarinaya waa horumariyay imka muslimku maaha kii yani islaamka ahaa imka loogama jeedo yani iibka waxyaalo badan baa lagu qaldamaayo masalan xagga wakaalada iyo haddii rasuul iyo ay soo maraan waa kii la dirtay un weeye oo waa rasuul xagga luqada ahe maahayn waxa la yidhi waabaa kitaab wadaad kitaab akriyaya iyo nin garweeyin baa soo dul fadhiisay meelahan beec baan u marayay markaasuuba dee is yidhi caalim baa kusoo dul fadhiiso suu yar baqayba dabeedna meelaha wakaaliya waxbuu maraye uma jaa rasuulu ay sala allahu alayhi wasalam markaasuu sidaan moodayba ma deedna wuu iska watay markaa muslim misligii baa markaa isagana ahaaday oo kaa muslim kaanbaa loogu rumaynaya fil asaxi biyamiini inuu kani kii uu gacanta u geliyey uu yahay asalku waxa weeyaan bay leeyihiin ninkan inay baaqi ku tahay wixii laga doonayey shaygii laga doonayey inuu baaqi ku yahay ayaa asala bay yidhaahdeen oo dimadiisa ayay weli ku mashquulsan tahay taanigu wuxuu leey muslimu fiihi muslimu ileyhiga ayaa loo rumaynayaa sidii iibka oo kale marka halkaa masalan masaa'il badan bay markaasi raacinayaanoo masalan haddii shay la kala iibsado oo la miisa ama la miisaamo hadhow uun dabeetana u yidhah arrintii galanba maahayn so soddon galan waxaad iga iibsay ma ahayn mabaaha soddonkii galanba wixina waa la kala qaatay marka waxay dhahen haddii qadar yar uu yahay wax yar oo masalan dee dhegley iyo wax caynkaasaba is dhimay waa loo rumaynaya waa la dhaarinaya waa loo rumaynaya maxaa yeelay wax daahira baan u khilaafsanayn haddii kale uu leeyahay war soddonkii kiloodaba iga iibisay shan iyo toban kiilo bay noqdeen dee wax isku qaldami karaba maa ama gadbadaad kontonka iga iibisayba labaatan bay noqotay waxaan isugu dhaweyn hadduu sheeganayo dee masalan loo rumayn maayo daahirkii buu khilaafsan yahay maxaa yeele dee qalbiga gacan kudhigid bay isku waafaqeen kii markaa nanta weliba akada sheeganayo markaa daarun baa waxa lagu yeelanaya markhaati hadday shay qaybsadaan baa lamid oo dabeedna midkoodu yimaado yidhahda waxaynu qaybsanay waxba kama jiraan dhaar baa laga doonaya baabun fi mucaamalati araqiiq waxaa baabkan loo guntay oo uu kaga hadlayaa mucaamaladii addoonka yacni waxyimindiisii iyo wax ka iibsigiisii iyo qaabkii adigu loola mucaamaloonayay sharci ahaan inkastoon maanta wax addooni jirin oo ay wanaagsanaydba malaa fiqiga maaqaanta in lagaba saaro fiqiga addoonka marka ilaahay addoon inoo saaro bala laguma soo celiyee markaa tasarufaadka raqiiqa ama addoonka saddex qaybood ayay u qaybiyaan culimadu qayb aan fulaynin walow xataa sayidku haba fasaxee maadaama raqiiqan intuu addoon yahay xataa sayidku hadduu ogolaada aan fulaynin waa sida wilaayadaha iyo markhaatiyada markhaatiyada iyo wilaayada wixii wilaayo oo dhan addoon ma galo walow xataa sayidkiisu haba u ogolaadeen wax ku fulaya idan la-aan oo weligoona idmin baa ka fulaya sida cibaadooyinkii dalaaqii iyo khulucii waa saddex qaybood tasarufaadka addoonka oo waxaan fulaynin walow sayidkiisu haba u idmo wilaayaadka iyo markhaatiyada iyo wax idan la-aanba ku fulaya waa sida cibaadooyinkii iyo furitaankii iyo khulucii iyo wax idankiisa ku taagan waxaa idankiisa ku taaganina waxa weeye waa iibka iyo kirada iyo wixii la midka ahaa maqsuudka baabkani uu ka hadlayaana waxa weeye waa kaa saddexaad ee idankiisa ku taagan waxau markaa sheekhu yidhi alcabdu addoonku in lam yu'dan lahu haddaan loo ogolaanin fi tijaarati wax rogrogid iyo shaqayn laa yasixu ma ansaxayo shiraa'uhu iibsigiisu bigayri idni sayidihi sayidkiisa oo aan fasixin fil asaxi asax haddaan qabano wayastariduhu waana soo ceshanayaa albaayicu kii iibiyey sawaun kaana fii yadi alcabdi ku sugnaaya aw sayidihi ama sayidkiisu gacanta ku haya waxau yihi sheekhu addoonku maxaanaa addoonka addoontiina waa soo gelaysaayo lafdulcabdi yashmalu lam amah addoontiina waa keensanayaa ama waa koobsanaya ayuu ibnu xasmi yidhi addoonka haddii aan loo oggolaanin oo aanu sayirkiisii laha aanu u fasixin tijaaro iyo inuu wax rogrogo la yasixu shiraa'uhu iibsigiisu ma ansaxayo bikayri idni sayidihi sayidkiisa oo aan u oggolaanin inuu wax iibsadaa ma ansaxayo sida saxiix haddaan qaban maxaa yeelay waa maxjuur waa mid tasarufka laga mamnuucay oo lixaqi sayidihi loo mamnuucay sidaa daraaddeed yacni tasarufkiisa ma ansaxayo idan la-aan marka halkaa uu shiraha leeyahay se uu xaggaa dambe inoogu inoogu caddayn doonana yacni saa'iru tasarufaat ee idanka ku xidhnaydna la mid weeye asax baynu nidhi taani wuxuu leeya sixu waa iska ansaxayaa oo dee tamantan waxaanu saybsay lacagteeda ayaa dumadiisa saaran markaa sayidkuna dee dumadiisa waxba kuma lehe hadhow unbaa ilan loo raacayo markuu xoroobe way iska ansaxayaa buu leeyahay kaas qowlkaa hore laakiin wuxuu leeyahay wuu soo ceshanaya masalan addoonkii oo aan ma'duun fi tijaara aan ahayn ayaa wax ninka iibsaday wuxuu leeyahy ninkii baayic ahaa ee ka iibiyey wuu soo ceshanaya yani inuu soo ceshadaa ayuu leeyahy yani ama yani shaygii gacantii addoonka ha ku jiro ama gacantii sayidka ha ku jiro yani wuu soo ceshanaya maxaa yeelay dee milkigiisii kama bixin sayidkuna lacagtii ayuu soo ceshanaya uu soo celinaya sayidka lacagtii buu soo ceshanaya hadduu a raqiiqon addoonkani uu ka bixiyey yani maalkiisa fain talifa hadduu dhinto fii yadihi gacantiisa ayuu ku dhintay tacallaqa damaanu damaanku wuxuu ku xidhmayaa bidimmatihi dumadiisa ow fii yadi sayidi sayidka gacantiisa ayuu ku dhintay falilbaayici waxaa u sugnaaday ninkii ibi tadmiinuhu sayidka inuu magdhowsiiyo ka magdhowdo walahu muطaalabatu lcabdi addoonka inuu ka dalbana wuu leeyay bacda alcidqi intuu xoroobay kadib waqtiraaduhu amaahsigiisuna ka shiraa'ihi iibsigiisa ayay la mid tahay waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay shaygii mabiicda ahaa ee addoon aan ma'duunahayni uu iibsaday uu fiyaddii gacantiisa ku dhinto tacallaqa damaanu bidimmatihi damaanku wuxuu ku tacalluqayaa isaga dumaddiisa mar haddaynu dhi bidimmatihi buu ku tacalluqaynaa waxa weeye waxaa laga doonayaa intuu xoroobo kadib maxaa yeelay dee waxani wuxuu ku sugnaaday maaligii laha oo ka raalli ah sayidkiina ma fasixin haddaba daabidka ama waxa koobaya wuxuu addoonku dilo ama gacantiisa ku hoos dhintaa isagu uu dilo ama gacantiisa ku hoos dhintaa daabidkiisu waxa weeyaan waxa koobaya haddii waxaasi uu ku yimaado gacanta addoonka ku dhintay ee isagu ku dilay ama yacni soo haya uun dhibaato kale ku dhacday haddii uu ku yimi bikayri ridaa mustaxiqihi kii lahaa ama maaligiisii raalli ahaansha ayaanu kaga imanin wax raalli ahaansha kama imanay de isagoo neef halkaa maray yuu ka dilay ama uu ka dhacayo suu ka dhintay yani ninkii lahaa labadaasina ogay raalay noqosho kagama imanine damaankiisa waxaa la yidhaha wixii caynkaa ku yimaada biraqabatiibuu ku tacalluqaa qoortiisa haddaynu dhi qoortiisa ayuu ku tacalluqaana macnaheed waxa weye waa loo iibinayaa dimadiisana kuma tacalluqay haddii waxaasi uu ku yimaado biridaa mustaxiqihi ninkaa mutay eela raali noqoshadiisa hadduu ku yimaado waa sida mucaamalaadkan oo kale eh waxaa loo kala eegayaa inuu idnu sayid uu kula yimi iyo inuu bikayri idni sayid kula yimi hadduu bikayri idni sayid kula yimi oo sayidkoona ogolaan buu la yimi wuxuu ku tacalluqaya damaankaasi dimadiisa waxaana loo raacaya intuu xoroobay ama sayidku gacantiisa ha ku arko oo ha kaga tago ama yaanu ku arkin haddii waxa uu la yimi uu idan kula yimina damaanku wuxuu ku tacalluqayaa dimadiisa iyo kasabkiisa wuxuu shaqaysto iyo yacni maal tijaaro hadduu hayo mar hadduu sayidku ogolaaday yani waxaynu uga jeednaa un in la fahmo un maanta sayid addoonaynu balballaadhinaa yani inooba yaallay haddana yani dee meel walba kutubtiibu kaga jiraayo in la fahmo un baynu uga jeednaa marka wuxuu yidhi haddii uu gacantiisa ku dhinto damaanka udumadiisa ayuu ku tacalluqaya ama gacantii sayidka ayuu ku dhintay ow fii yadi sayidi talifa fii yadi sayidi sayidka gacantiisa ayuu ku dhintay falilbaayici tadmiinu wuxuu leeyahay ninka baayici inuu sayidka ka magdhowdo maxaa yeelay isaga dee sayidka gacantiisii duldhigay waxa kaluu leeyahay inuu addoonka ka dalbo bacda alcidqi xornimada kadib intuu xoroobo kadib inuu ka dalba ayuu leeyahay maxaa yeelay dimadiisa ayuu ku daclo hore mar hore ka dooni maayo leanna mucsir waa nin caydha waxba lahayn waxaynu nidhi waqtiraadu amaahdiisu addoonkii u amahda wakadaa saa'iru lmucaawadaat cuquudda mucaawada iyo wax kala bedelasha ay ku jirtaana waa la mide oo nikaax ahayna ka jira iyo iibsigiisa ayuun bay la mid tahay sidaa iibsigii uu noqday ayuun bay axkaamtii kaloo dhamina noqonaysaa nikaaxu isagu jazman yani khilaaflaan ba kama ansaxo wain aadina lahu hadduu u ogolaado fi tijaarati tijaaro ayuu ogolaaday tasarafa wuu shaqaynayaa bixasabi lidni idanka siduu ahaa iyo qaabkiisii ayuunbuu ugu tagrifalaya fain adina fii nawcin hadduu nooc idnay lam yatajaawazhu ma gudbayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii u ogolaado tijaare hadduu ogolaado oo uu yidhaahdo tijaareen tasarafa horta wuu tasarufayaa oo ninkii waa tagrifalaya waa shaqaynayaa waana lagu ijmacsan yahay sidaa maxaa yeelay xajriga saarnaa ayaa wuxuu ahaa lixaqi sayid sayidkan baa xaqiisa loo mamnuucay tasarufka looga mamnuucay mar hadduu sayidka yidhi inoo wad bilijmaac ku ansaxaya uu tasarufaya waxaanu u tasarufayaa bixasabi alidni yani qadarka iyo qaabka uu idanka iyo fasaxu yahay ayuunbuu u tasarufayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin tasarufkan uu addoonku tasarufayo takrifalayo waxaa laga faa'iidaystay fasaxa oo u fasaxay sayidku mar haddii fasaxiisa laga faa'iidaysanayuu ka yimi waxaa laga maarmaanaya inuu ku gaabsado wixii loo ogolaaday oo keli ah wixii loo ogolaaday un inuu ku gaabsado haddii uu wixii loo ogolaaday waxaan ahayn la yimaado maya fain adina lahu fii nawcin hadduu nooc wadno oo yidhaahdo warniyo mariya un ka shaqee waar xilliyadu waa kala xun yihiin xilliyada ciidaha un inoo shaqeeyo xilliyada kale inaga ilaali lam yatajaawazhu yani kama gudbayo taa waxay uu la mid yahay sida wakiilka iyo caamilulkhiraad wakiil haddii wax lagu wakaasho logla sidaasoo dhe kama bedeli kartid waxaynad wixiisii tidhaahda caamilulkhiraad baa tahay masalan maal baa lagu dhibi waxa lagu inoogu shaqee haddii wax lagu qaydo oo nin ku dhaha warniya wax waa waxaa hu dhayrka la yidhaah inaga gelinin waa wuxunoo lufad baa marmar ka soo baxda waa silan yihiin de haddaad dafsiisa waa dhakadaada wey markaa ay noqonaysaa oo wixii a kasoo bixi waaya marka caamil alqiraad ma isna waxa uu ku tasarufaa bixasabi lidn yani sidaa loogu idnee loogu ogolaaday walaysa lahu nikaaxun guur uma sugnaanin walaa yuajiru nafsahu naftiisana karayn maayo walaa yaadanu licabdihi addoonkiisana fii tijaaratin u ogolaan maayo walaa yatasadaqu waxba sadaqaadaysan maayo walaa yucaamilu sayidahu sayidkiisa la mucaamiloon maayo walaa yancazilu biibaaqihi orod iyo firdhadna kuma casilmayo waxa uu leeyahay sheekhu addoonka loo ogolaaday tijaarada uma banaano nikaax linafsi naf ahaantiisa inuu u guursado yidhaahdo yani anaa guursanaya hadduu masalan addoon soo iibsado doonaya inuu sii iibiyo kale inuu sii guuriyana lama ogola waxay leeya tijaara ama ismu tijaara waxay leeyihin dee guur uu ka guursadaa kuma jirto tijaaro yani ismuhaa lay tanaawalo magaceedu ma yani soo gelayso walaa yuajiru nafsa nafdiisana ma kiraynayo sayidkaona ogolaanin sayidkaona ogolaanin naftiisii kireeyo o yidhaahdo waxbaan idin qabanaya meelaan idin qodaya uu naftiisii kireeya lama ogola maxaa yeelay tasaruf fii raqabatihi ma laha bay leeyihin manfacada yani inuu is iibiyo may banaanayn raqabadiisa ku tasaruf fii manfacati raqabatiina waa la mid iyana kuma tasarufi karo hadduu idana iyada way isaga banaan tahay walaa yadanu licabdihi fi tijaara masalan addoonkii la yidhi shaqee baa addoon soo iibsaday cabdihiida kaasuu ujeeda addoonkii uu soo iibsaday isagii oo addoonay uu ku tijaaraynayay fii tijaaratin addoon sii shaqee ma odhan karo isagoon sayidkii wadin maxaa yeele idan baa dee meeshii jeeda hadduu idnu le kaad keensanaha sii shaqeeya isna waa u banaantay bay idhahen walaa yatasadaq sadaqadaysanna maayo tasaduqana waxaa ka wanaagsan bay dhahen inuu ka cabiro walaa yatabarac sadaqo keliya maaha wax alla wax kastoo tabaruc uu ku jiray ihsaan oo aan wuxuu soo weydaarinaya aanay jirin ayaan loo ogolayn walaa yucamilu sayidahu sayidkiisaan la mucaamuloon maayo addoon kale oo uu tijaaro weydnay toona iib iyo shiro toona sayidkii soo diray laftii wax waxna ka iibin mayo waxna ka iibsan maayo addoon kale oo sayidkaasi uu leeyu isna tijaaro sii ogolaadayna isna waa la mid maxaa yeele waxay leeyiin waxaanuu qabanaya sayidkii udhacaysaa dee mar haddii waxaanuu qabanaya ay sayidkii udhacayso sayidkii oo markaa isagii wax kala iibsanayo qof wax kala iibsanayo idigoo shaarhkaagan kala iibsada oo kale ayuun bay ka dhigan tahay bay idhin yani mukaatabkaa isagu saa khilaafsan oo addoonka mukaatabkaae nawcan maa isagu dee xaggan laazim buu ka yariyo isagu xoogay tasarufkiisa uu ka yar xoog badan yahay sayidkiisa markaa la mucaamuloon maayo wayna iman doontaa wakaalo lafdeeda haddii golaal waxyaalo badan bay dee fuqada eegaanoo masalan nin baa wakiilaho waxaa la yidhi alaabtaa soo iibi alaabtii inuu naftiisii ka iibiyo isagii intuu iska qaato dabeetana ninkii lacagtii inu tiriyo lama ogola leanna tuhmaa meeshii soo gelaysa war wuu ku dhacay inbuu odhanaya ninkan walaa walaa yucamilusi walaa yancazilu biibaaqihi kuna casilmi maayo dhuumad iyo fakaduu fakaday hayal waxay leeyihin dhuumadka ee fakadkaas waa macsiya xajirina ma waajibiso beledkaa u baxsaday hadduu iska sii wadwatana waa addoon maaduunan weeye baxsadkaa kuma casilmayo walaa yasiru noqon maayo maaduuna lahu mid loo idnay bisukuuti sayidihi sayidkiisa oo ka aamustay calaa tasarufihi takrifalkiisa addoo sayidkii oo ka aamusay maaduun kuma noqonayo wa yuqbal waa la aqbalay iqraaruhu biduyuuni lmucaamala mucaamalada danyaalkeeda hadduu qirto waa la aqbalaya waxa uu leeyahay sheekhu ma noqonayo addoonkii ma'duun mid loo ogolaaday hadduu sayidkii tasarufkiisa ka aamuso isagoo wax kala rogayo oo intuu kolba alaabuu leeyahy sayidku qaadayo oo halkan kasoo iibinaya ayuu ark ayuu arkay sayidkii dabeedna kalama hadlin markaa aragga uu arkayo isagoo tasarufaya ma'duun kuma noqonayo leanna waxay leeyihiin waxa idanku uu shardi u yahay waxa idan loo shardiyo ma kaafinayo aamus waxa maal yani waxa idan loo shardiyo laa yakfi fihi sukuut aamus ma kaafiyo mar haddii wax idan loo shardiyo idankii waa in la caddeeya aamus iyo wuu ku arkay kuma ansaxayo de masalan waa maal keyrkaa oo diibisayo maal nin leeyo diibisatae wii arkay miyay ku ogolaanaysaa yani maal nin uu leeyahay intaad iska soo gasho inaad iibiso adoo deliishanaya dee wii arkayay haddaanu raalli ka hayn dee wii ka celin lahaa maya waxaan markeeda horeba waxaad ku geli karaysay uun idan oo qofkaasi kulaa iibi mar haddaan idankii markaa aan la helin oonu hadal ku odhan sukuud ma kaafinayo waxau yihi waxaa la aqbalayaa iqraaruhu iqraaru lcabdi addoonka qiraalkiisa waa la aqbalayaa biduyuuni lmucaamala mucaamaladan oo gelaya danyaalkeeda waa lagu aqbalayaa oo masala hadduu yidhaahdo war intaasoo kun baa laygu leeyahay oo daynaho halkaa intaasi xamaal ba iga raaco halkan kale dilaal ba iga raaco kan kale iga raacay hadduu yidhaahdo waa la aqbalayaa maxaa yeelay dee inshaa buu karay waxaan inuu isagu bilaabo markaa dee qiraalkeedina waa la mid waman carafa qofka garta riqa cabdin addoon addoonnimadii riqa shaksi yacni qof addoonnimadiis lam yucaamilhu xataa yaclama alidna la mucaamaloon maayo ilaa uu fasax ogaado hal muxuu ku ogaanayaa bismaaci sayidhi sayidkiisa uu maqlo ow bibayinatin ama markhaati ow shuyuucin bayna annaas ama faafida dadka ku dhex faafto wa fi shuyuuci wajhun faafidda weji ayaa ku sugan walaa yakfi qowlu lcabdi addoonka qowlkiisuna kuma filla waxa uu leeyahay sheekhu qofka ogaada riqa cabdin addoon addoonnimadiiba ogaaday lam yucaamilu lam tajido mucaamalatu xifdan limaali yacni ma banaanay inuu la mucaamaloodaa oo maxaa loogu dee dee maalkaaga dilaashanaysa haddaad xoolahaad leedahay awrun ku rabta ama dameerun ku rabto jiidayso ugabay dee maalkaagii waad halaysee dee addoonkana waa iska xooloo kaloon markaa xoolayna xoolahay ku rartaa yani lama ogola xataa yaclama alidna ilaa u ogaada addoonkani mid loo ogolaaday tijaare inuu yahay oo see baa loo gala bismaaci sayidii dee sayidkii baabad maqashayo oo le addoonkaa tijaarada ayaanu idmay oo bayina ama meeshii markhaati baa jira oo aada ku ogaad oo masalan dee laba qof baa ka warramay ama meeshii dee maxaakim baa la isla tegay oo dabeednaa cinda alxaakim bay yani bayina ka caddaatay in ninkani ma'duun uu yahay aw shuyuuc bayna annaas ama faafid ay dadka ku dhex faaftay ayaa uu ku ogaaday ilaa uu yani ama sayidkiisoo ka maqlo ama bayina ugu sugaato ama shuyuuc bayna annaas ay ugu sugnaato la mucaamaloon maayo asalku waxay leey waa cadamu lidni inaanu faa'iidan jirin ka ilaa wax asalkaa dooriya la helo ansaxayo ilaa mucaamalooda marka cilmigana hadda halkan waxa la jeeda khalabatu dhanni waa in malahaagu uu qaalib noqdo maxaa bayinada iyo shuyuuca iyo dhanni unbay faa'iideeyeen dhanni ayuun bay faa'ideeyaen wa fii shuyuuci wajhun faafidda ay dadka ku dhex faafto ummadda o dhan hargeyso o dhan baa wadale waxa weeyaan waa addoonkii loo fasaxay kuwa arkiya halkuu soo galaaba dadkaas unbuu ka maqlay ku dhex faaftay inuu addoon maaduun lahu fi tijaara yahay markaasa wuxuu le wafi shuyuuci wajhu anahu laa yakfi wuxuu leeya ma kaafinaya maxaa yeelay ee aanu u kaafinaynin shuyuucaasi dee xajrigan addoonka saaran shay muxaqaqa weeye xaqiiqa zuuliddanna uu ka zuulay xajrigina waa shay laga shakisan yahay marka dee waxaa laga yaabaa in shuyuucan iyo been lays beentuna wax ka dheerayse e been faaftay uun inay tahay ayaa dhici karaba isagu leeya markaa alyaqiinu laa yuzaalu bishak qaacidadiibu halaa kala doonaya shay yaqiina inaan shaki lagu suulinin iska hubsana weli markaa shuyuuca waxyaalo badan bay culimmadu ku sugaanoo ama istifaadada masalan waxay sheegeen in istifaado lows ay tahay xagga dilka marka laga hadlayo lows inay noqonayso lowsna waxa la masala marka qasaam dacaawa dam walqasaama marka la joogo qof baa masalan la dilay qofkii unbaa waxa magaaladii oo dhan un laga yeedhsiiyey waxaa dilay mink hebel la yidhaahdo qoladaa reer hebel baa dishay ayuunbaa ummadii oo dhan kii daan walba markii la tegey un laga maqlay mid lasoo qabtay waan maqlayunbu isna leeyahy mid ma wax markhaati gelayaana ma jira mid walba de waan maqlayunbu leeyahy ummaddii bay saas ku wada faafay yani arrinkaa waxay markaa culimmadu ay ku tilmaamaan shuyuucaasi inay lows tahay macnaha qariina xoojisa ninkan muduciga dhiigga sheeganaya dacwadiisa dabeedna konton naarood buu raaciya saas ugu sugnaa waxyaalo ninka acmaha ahi ninka indhaali masalan uu kaga markhaati kaco oo istifaado ku sugma iyaguna way jiraan nasabku ka mid yahay milkiga mutlaqay ka mid yahay xaggaa dambe inooga mid insha allahu tacala walaa yakfi qawlu cabdi addoonka qawlkiisa kuma filla ana maaduunun li hadduu yidhahdo war waa lay ogolaado waa mutaham markaa dee qowl qofna waxba kuma sugna waa in an cid kale la helaa iyo caddayn kale fain baaca hadduu iibiyo maaduunun lahu addoon maaduunha usugnaaday ayaa iibiyey waqabada samana lacagtiina gacanta ku dhigay fatalifa waa dhintay dabeed fii yadihi gacantiisa ayuu ku dhintay fakharajat isilcatu alaabtii baa baxadee mustaxaqat alxaalati mid la mutay rajaca almushtari ninkii mushtarkaa bibedeliha bibedeli samaniha macnaa lacagteeda bedelkeedii cala lcabdi addoonku ugu noqon walow waxau sanay muaalabatu sayidi sayidka inuu ka doonin ayadba noqday waqiila waxa laa kama doonayo sayidka waqiila waxa la in kaana fi yadi lcabdi waqiila waxa la in kaana fi yadi lcabdi addoonka gacantiisa hadday ku sugan tahay wafaa-un wuxuu ku wafeeya falaa kama dalbayo waxa u leeyahy sheekhu hadduu iibiyo nin baa addoon lahay addoonkii buu fasaxay tijaaro markaase wuxuu uhi waxaa iibiyey maaduunu lahu nin maaduuna addoon maaduunahu tijaarada u ogolaaday ayaa shay iibiyey waqabada thaman lacagtiina gacantuu ku dhigay fatalifa fii yadihi gacantiisa ayay dabeedna lacagtii ku dhimatay talafkuna dee iyadoo ay iska cunaan ayaa markaa ay noqon kartaa ama iyadoo dee waa si kale wax ka noqotaa wuxuu leeyahay markii ay halkaa marayseen ninkiila shaygu qaatay in lacagtii ay soo qaateen ay cuneen ayaa fakhrajat isilca alaabtii uu addoonku iibiyey ee lacagteedna uu qaatay dhimatay ayaa waxay noqotay mustaxaqa mid lamuto nin ubaaba sheegtay oo markhaatina uu soo taagay waddadaasuu la maray rajaca almushtari bibedeliha bibedeli tamaniha ninkii mushtarka ahaa ee neefkan laga iibiyey ee neefkiina ninkii lahaa ka kaxaysay lacagtiina ka maqantay lacagtii wuxuu ugu noqonaya cala alcabdi addoon walow bacda alcisqi intuu xorobay kadib ahaatee maxaa yeelay liannahu lmubaashir lilcaqdi waa ninka caqdiga isagu la baashiray isagay ku tacalluqdayma sida caamilu lmudaaraba iyo wakiilkii oo kale waxaa kaloo mushrku leeyahy muaalabatu sayidi inuu ka doono maxaa yeele caqdigu isagu u dhacayy caqdigu isaga ayuu u dhacayy mar hadduu caqdigu u dhacayay wuxuu ka dhiganya isagoo iibiyo lacagta gacanta kudhigay isago sayid baa wuxuu leeyahay la laa yuaalibuhu kama doonayo sayidka lagama doonayo ee ka hore wuxuu sayidka wuu ka dooni kara maxaa yeele wuxuu leeyahay mar hadduu caqdigan isaga u dhacayey waxay ka dhigan tahay isagoo isagii dee kii baayacahaiyo kii lacagta gacanta kudhigay uu yahay midbaa laa yuaalib kama doonayo muxuu leeyahay marka kaasina wuxuu leeyahy in sayidka looga doonaynin sayidku markuu u idnay ninkan tijaare u tijaareen wuxuu siiyey istiqlaal iyo gooni isutaag buu siiyey kan la mucaamaloodayna wuxuu damcay waxan gacanta ku jira iyo dumadiisane dee sayidkan halkaa iska joojiyey shaqaba iskumadab isagu leey ile ninkan wuxuu kusoo doontay ee isu keenay waa waxoogay inuu fasax u ogolaaday markaa sayidba meesha kuma jiro saa daraaddeed sayidka waxba laguma labullo cidna waxba iyo weydiin mayso qiil baa wuxuu leey in kaana fi yadi lcabdi wafaun falaa arbaaneegna addoonku ma waxay isema haynin hadduu addoonku wuxuu ku bixiyo hayo dee ha dhiibo haddaan wuxuu ku bixiyo haynin dee waa xoolihiisiiye dee xoolihiisa ha furto walow ishtaraa hadduu iibsado silcatan alaab ayuu iibsaday fa fii muaalabati sayidi sayidka ka doonideeda biamaniha lacagteeda hadal khilaafu khilaaf kalena ku sugan waxau leeyahay sheekhu hadduu iibsado addoonkii ma'duunka ahaa ayaa wuxuu iibsaday alaab waa soo qaato waa soo rartay alaabtii ma laga dooni kara sayidka ma la odhan ka war addoonkii a tijaarada idantay waxbuu naga iibsadeen si lacagteedu misa lama odhan karo wuxuu leeyahay hadduu addoonka ma'duunkahay alaab iibsado in sayidka laga doonayo lacagteeda hada alkhilaaf khilaafkan aynu soo sheegnay ayaa ku sugan oo ka hore mudaalabtu sayid iyo laa halkaasuu maraya walaa yatacallaqu kuma xidhmayo daynu tijaarati biraqabatihi walaa bidimmati sayidihi sayidkiisa dhimadiisana kuma xidhmayo bal yu'addaa waxaa laga gudayaa min maali tijaara wakada min kasbihina waa kule biistiyaadin iyo wanaxwihi uu ka kasbaday sida saxeexa haddaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu kuma tacalluqayo kuma xidhmayo deenka tijaaradu biraqabatihi qoorta addoon kuma xidhmo qoorna maxaanu idhi yani loo iibin maayo wey maxaa yeelay wuxuu ku sugnaaday ninkii mustaxaqiisa ay lahaa raalli noqoshadiisa walaa bidimati sayidihi sayidka dumadiisana kuma tacalluqayo maxaa yeelay wuxuu ku waajiyay mucaawado iyo wax kala bedelasho dee maqsuudo ah oo sayidku ogolaaday markaa kasabkii ayuu ku tacalluqayaa bal waxaa laga bixinayaa buu yidhi min maali tijaara tijaarada maalkeeda ayaa laga bixinayaa asan wa ribxan asal iyo ribixba maxaa yeelay dee curfigii ayaa sidaa keenaya iyo idanka wakadaa min kasbi kasabkiisii horena waa laga bixinayaa ee intaan la xajiriin ka hor uu kasbaday bilistiyaadi wanaxwi dee ugaarsi iyo xaabaysi iyo dhuxulaysi iyo waxa uu ku kasbay fila saxi haddaan qaban hayakaasay ku tacalluqaysa dee sidii hadduu wax guursay markaa meherkii iyo mu-antii ninka waxba ay ku tacalluqayeen haanigu wuxuu leeyahay muqaabilu asaxu laa dee maalka sayidka oo kale walaa yamliku alcabdu addoonku wax ma mulkiyo walaa yamliku alcabdu addoonku ku mulkin maayo bitamliiki sayidihi sayidkiisa oo wax milkisiiya fil asaxi fil adhari walaa yamliku alcabdu bitamliiki sayidihi fil adhari wuxuu leeyahay ma milkinaya addoonku hadduu sayidkiisii milkisiiyo ma milkinayo waana qowlka adhar waana jadiid maxaa yeelay wuxuu leeyahay liannahu laysa ahlan lilmilk milki ehel uma aha mamluuk weeye ka ashbaha albahiima dee neef xoolaa buu lamid hataad tira neefkaa xoolow neefkaa xoolaa baan ku siiyey hada yasix si aanay ridaasi laxdaa u yeelanaynin ayaanu yacni addoonkiina wuxu yeelanaynin taaniga adara ka soo horjeeda oo qadiim wuxuu le yamlik waar waa milkinayaa buu leeyahay man baaca cabdan xadiis ayaa rasuulku ku yihi qofka addoon iibiya walahu maalun isagoo maal leh fa maaluhu lilbaayac maalkiisa baaya ilaa an yashtarid oo muta ka iibsanaya inuu shardista mooyaan addoon ninkii addoonkoo maal leh maalkaa baayaca iibinayaa leh inuu shardisto ka iibsanayaa mooyaan waa xadiis bukhaariya muslima kaa waxay tusinaysaa maalkaa loo idaafeeyey walahu maalun layidhi inuu milkiya marka waxay leeyihiin qoladaa hore warmay idaafadani waa lilikhtisaas laysat lilmilk waa un ku yar gaar yahay un mooyaane milki maaha markaa qolada milkiga xataa waa milki daciifa bay leeyihiin qowl kaale waxbuu milkinayaa waxay leeyiin inama huwa milkun daciifun a milki iska daciif oo iska magacuna yamliku sayidi intisaacu min hadduu kabo isagoo laleeyahay isagaa le haddana hadduu waxba kala baxo waa u banaan tahay tasarufna yani xataa maalkaa laleeya wuu leeyahay ilaa biidni sayid sayidka idinkiisa mooyaane yani tasaruf uma banaana dee waxa markaa halkaa u leeyahy bitamliiki sayidi wuxuu kaga ixtiraazaya ajnabi waxaa leeyahay ajnabi wuxuu siiyey ma mulkinaya jazman yani khilaaf la-aanba kitaabu salami slmka waxaa la yidhaha yuu kitaab yahay markaa slm selfna waa la yidhahdaa oo aslama wa salama wa aslafa wa salafa intaba waa la yidhahdaa markaa waxaana weeyaan shay la tilmaamayo oo dumadda qofka ah oo la kala iibsanayo oo lacagtiisiina halkaa lagu bixinayo ayaa selm ama self la yidhaahdaa yacni waa ibkii wax la horumarinayey oo raasumeeshii ayaa majiska lagu dhiibayaa self yacni iyada lafteedu dee waa ra-sumeesha la horumarinayo ayuunbaa self iyo selam baa loogu magacaabaya waxaa u asara aayadda qur'aana sida aayadda alla leeyahay ayuha aladiina aamanu idaa tadaayintum bidaynin ibnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu yidhi waxay kusoo degtay selamka iyo xadiidii saxiixaynka ku soo arooray oo rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi man aslafa fii shayin qofka shay wax ku horumarsadaa falyuslik fii kaynin macluumin miis la yaqaano ha ku horumarsado wasnin macluumin iyo wasan la yaqaano ilaa ajalin macluum ilaa muddo la yaqaanana waa inay qabsadaan ijmaaca ummadduna waa uu ku soo arooray oo culimmada muslimiintu way ku ijmaaceen markaa selam sida aynu sheegnay waa shay la sifaynayo oo dumadda qofka ku sugan oo la kala iibsanayo wixii lagu iibsanayana lasii bixinayo ayaa la yidhaahdaa salam ama salaf arkaan buu leeyahay shana arkaantiisi waxa weeye muslim muslamu ilayhi ra-su maal muslamu fiihi iyo siiqa waa shantaa muslim waa qofkan shayga iibsanaya ayaa muslim la yidhaahdaa muslamu ilayhi waa qofkan lacagta la siinayo shayga la sifaynayo ama la tilmaamayo laga doonayana muslamu ilayhi baa la yidhahdaa shayga la tilmaamayo laiska doonayana muslamu fiihi baa la yidhahdaa lacagtaa la bixinayo iyo shaygaa hadda lasii bixinayana ra-sumaal baa la yidhahdaa iyo siiqadii oo waa kugu horumarsaday si aad iigu keento shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa taasina waa siiqadii marka masalan nin ayaa wuxuu nin u dhiibay ama uu u keenay boqol kun markaasaa wuxu uhi waxaan kaa doonayaa neef adihoo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa markaa ninkaa lacagta bixiyey wuxuu noqonayaa muslim ninkaa lacagta loo boqol kun loo dhiibaynaa muslamu ilayhi buu noqonayaa neefka adiyo layska doonayo waa muslamu fiihi boqolkaa kunee la bixiyana waa ra-su maal iyo siiqada shantaas ayay leedahay huwa salamkani baycu mawsuufin baycu shay-in shay iibintii weeye mawsuufin oo la sifeeyo fi dimmati dumadda qofkana saaran yushtaradu lahu waxaa loo shardiyaa maca shuruudi ilbayci iibka shuruudiisii la jirkeeda waxaa loo shardiyaa umuurun arrimo ayaa loo shardiyaa axaduha midkeed waxa weeye tasliimu ra'si lmaali ra-sumaalka oo fi lmajlisi lagu dhiibo goobta waxa uu leeyahay sheekhu salm waxa weeye waa iib shay la iibinayo shaygaas oo la sifaynayo oo la tilmaamayo oo dimada qofka dumadiisa ku sugan oo laga doonayo macnaha dumad qof la saarayo laga doonayo kaas ayaa hortu la yidhaahdaa salam haddaba waxaa loo shardiyaa bu uhi maca shuruudi ilbayc maca shuruudii iibka ee aynu soo marnay waxa u dheeraad noqonayo oo loo shardiyaa ee bimacnaa ay ku taagnayd ansixitaankiisu aan ahayn aragtida aragtida ayuun baan loo shardiyin idinka acme indhaale salamkiisu ansixiy tiina soo martay arrimo ayaa loo shardiyaa buhi lixa culimada qaarna toddoba ka dhigaan wuxuu leeyahy waxa ugu horeeya in ra-sumaasha ama lacagtan wax lagu kala iibsanayo shaygan la iibinayo ee shaygan la iibsanayo la sifaynayo lacagta la siisanayo waa in fi lmajlisi majlis alcaqd waa in lagu dhiibaa haddii uu dib dhaco waxay noqonaysaa baycu dayn bidayn dayn dayn lagu iibinayo haddii raasamaashiina dimada la geliyo baycu dayni bidayn buu noqonayaa salamkana asankiisaba qarar iyo kada ayaa ku sugan dee qarar markiis horeba isagoo dagidaas ahaa haddii ra-sumaashiina lasii dibdhigo qarar kale ayay noqonaysaa marka waa in shaygaa lacagta wax la kala siisanayo lagu dhiibaa goobtaad walow alaqa haddii uu iطlaaqo uma cayana kadibna uu muujiyo caddeeyo oo wasallama fi lmajlisi majliska uu ku dhiibay jaaza waa iska bannaan yahay ee walow axaala bihi haddii uu ku wareejiyo qof kale waqabadahu lmuxaalu ay lmuxtaalu macnaha kii muxtaal lo odhan jirayna fi lmajlisi uu gacanta ugu dhigo falaa ma bannaana walow qabadahu hadduu gacanta ku dhigo oo wa awdacahu uu u wadeecad ammaano ugu dhiso almuslima ninkii muslima ah jaaza waa bannaan yahay waxau leeyahy sheekhu haddii uu itlaaqo caqdigii ayuu iska idlaaqay yacni wuxuu yidhi waxaan ku horumarsaday diinaar ayaan shaygaa io sheega kaasi caynka caynkaasa kadib ayaa markuu caqdigii sidaa u yidhi ayuu diinaarkii cayimay uu yidhi waa kan waanu dhiibay taasa waa iska bannaan yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin majlisku waxaa lagu tilmaamaa xariimu lcaqd xariimu lbeyt yacni waa intaa uu gurigood iska leeyahay ee hortiisa markaa majlisku waa xariimka caqdigu xuunkiisa ayuu leeyahay mar haddii uu goobtii intuu caqdigii riday uu goobtiina ku dhiibay iyagoon majliskii ka kicin taasi u iska bannaan tahay haddii uu haddaba wuxuu yihi ninkii muslim ayaa muslamu ilayhigii ixaaleeyey oo ra-sumaashii ayuu nin kale ugu ixaaleeyey ugu wareejiyey ninkan muslimka ah ee ra-sumaasha laga doonayo ee boqolka kun mithaal ahaan laga doonayo ayaa nin kaleu boqol kale ku leeyihi dabeedna ninkii muslamu ilayhiga ahaa buu ku wareejiyey ninkii kale uu yidhi war ninkaa kale ka qaado waqabadahu almuxaalu almuxtaalu ayuu matnigo yani siraajku dhiga kana muxaal boodhay waqabadahu lmuxtaalu ninka muxtaalahee la wareejiyeyna isna filmajlisi majliskiibuu ninkii kaga qaatay salaam ma banaana arrinkaasi ama ninka muxuuile soo wareejiyey ha idmo ama yaanu idmin maxaa yeelay xawaaladaa markii la sameeyey ayaa xaqii wuxuu u wareegayaa ninkaa muxaalu calayhiga ahee lagu wareejiyey dabeedna ninkaasi wuxuu ka bixinayaa bay leeyihiin naf ahaantiisa ayuu ka bixinayaa ee ninkii muslim xaggiisi ka bixin maayo sidaa daraaddeed ayaan u bannaanayn laba caqdi ayuu isu keeye noosgeliyey markaa xawaalada yacni ninka wareejinaya masalan laba nin baa meesha saddex nin baa dayn isku leh nin baa waxaa lagu leeyahay boqol kun ninkana nin kaleo saddexaad ayuu boqol kun ku leeyahay markaa ninkii hore marka la qabsaday le boqolkiigiisii ayuu odhanayaa ninkaas ayaan kuugu wareejiyey markaa ninkan wax wareejinaya waxaa la yidhahdaa muxiil ninkaa la wareejinaya waxaa la yidhahdaa muxtaal ninka lagu wareegayana waxaa la yidhaha muxaalu calayhi iyo muxaalu bihi oo shaygaa markaa la isugu wareejinayaa marka wuxuu leeyahay hadduu ninkii muslim aynu caqdigeena muslim ahaa hadduu muxiil noqdo yani uu kii wax wareejinaya noqdo muslamu ilayhigina wuxuu noqonaya muxtaal waa kii la wareejinayey ninka kalena waa muxaalu caleyh ra-sumaashiina muxaalu bihi buu ka dhigay ninkii muxtaal ahaa ee muslimu ilayhiga ahbaa dabeedna majliskii ku qabdoodo gacanta ku dhigay ma banaana bu arrintaasi leeyahy ama muxila ogola ama iyaanu ogolaan leanno xawaaladan ayaa wuxuu xaqii u wareegayaa muxaalu caleyhi ninkaa lagu wareejiyey marka markuu bixinaya waxay leeyihin can jihati nafsi buu ka bixinaya laa can jihati lmuslim kama bixinayo saasaan loo ogolayn laakiin wuxuu hi haddii uu gacanta ku dhigo ninkii muslimu ilayhi ahaa xaggan caqdigan kale xawaalada muxtaal aha ayaa majliskii yacni gacanta wixii ugu dhigay markaasuu ninkii muslim ahaa ayuu wadeeco dhigay muslimu ilayhi ayaa gacanta ku dhigay majligi dabeetana ninkii muslima ayuu u dhiibtay wixii wa awdacahu lmuslima taasa waa iska bannaan yahay arrinkaasi wayajuusu waxa bannaan kownuhu ahaanshihiisa yacnii shaygii muslamu ra-sumaasha ahaa wadi manfacatan manfaco inuu noqdo ayaa iska bannaan wa tuqbadu waxaana lagu gacanta loogu dhigayaa biqabdi alcayni caynta haddii gacanta lagu dhigo ayadiina macnaa waa la qibdoodo gacantaa lagu dhigay waxa uu leeyahay sheekhu hadduu waxaa iska bannaan buu leeyahay ra-sumaalkan la hormarinayaa inuu noqdo manfaco macluumahoo la yaqaano sida masalan lacagii iyo dee ujriya looga dhigayay in waxani uu manfaco noqdo oo wax caynkaa iyo caynkaasa baan kuu qabanayaa si aad shaygaa iigu keento waa iska bannaan yahay wa tuqbadu biqabdi alcayn cayntii markaa manfacadani ay ku taalay oo gacanta lagu dhigo ayaa manfacadiina markaa qabdi u noqonaysaa maxaa yeelay dee manfacadii oo keliya lama qibdoon karo gacanta looguma dhigi karo markaa cayntii manfacadaasi ay ku taalay ayuu ku xasilay ama lagu kaabsamay qibdoodkeedii oo ayay taabicu noqonaysaa wa idaa fusikha marka la fasikho assalamu salamka walxaal ra-sulmaali baaqi ra-sumaalkiina uu yahay mid baaqi ah istaraddahu bicaynihi cayn ahaantiisa ayuu soo ceshanaya wa qiila waxaa la yidhi lilmuslami ilayhi kaa wax lagu hormarsay raddu bedelihi bedelkiisa inuu celiyo ayuu leeyay in cayana fi lmajlisi majliska hadduu ku cayinay duuna alcaqdi caqdiga hadduu ku cayinay maya waxau leeyahy sheekhu marka salamkii la fasaqo macnaha sabab keentay ayaa loo fasaqay oo waa maxay dee muslamu fiihigii ayaa la waayeyba markii uu masalan xaaloobay ayaa la waayey marka mar haddii muslamu fiihigii la waayo markii shaygii la doonayey dee waa la fasaqayaa ra-sumaalkii qofkani uu bixiyena waa baaqi oo waxba ma noqonin xaq saddexaad kuma tacalluqina sidii buu u joogaa masalan lacag buu bixiya lacagtana sidii bay u taallaa istaraddahu bicaynihi wuxuu leeyahay inuu cayn ahaantiisa yacni naf ahaantiis shaygii uun inuu laftiisa soo ceshadaa buu leeyahay muslamileygina markaa uma bedeli karo qiil baa wuxuu leeyahay mee muslamilayhigu kan wax lagu horomarsaday ee ra-sumaalkii uu agtiisa baaqiga ku yahay waxaa u sugnaaday inuu beddelkii celiyo shaygii ra-sumaalkaha inuu beddelkii celiyaa buu leeyahay laakiin waa goorma waa hadduu ku cayinay majliska eenu caqdiga ku cayinin maxaa yila caqdigu waxay leeyn markaa cayn ahaantiisa ma keenayo oo masalan yacni shayga ra-sumaashabaa marna caqdigaa lagu cayinaa marna majliskaa lagu cayinaa masalan hadduu yidhaahdo waxaan kugu horumarsaday hal diinaar oo kaas ah oo aan kaaga doonayo shay sifadiisu caynkaa ee caynkaa tahay waa shay caqdiga lagu cayimay hadduu shay yidhaha diinaar ayaan kugu horumarsaday kadibna uu majliskii wixii ku cayinuu keeno